horta dhammaan waa salaamayaa jaariyadaha dibadda iyo kuwa gudaha ee gobolada sool iyo sanaag iyo cayn iyo intii kale ee khuseyso arrinta tamba waxa weeyaan sidaa ogtiin maalmahaas ba waxaan u joognay hawl nabadeynay annagoo wufuud meela kala gedisan ka yimi ayaa halkaas nabadeyn u joognay kadibna haddeer waxa weeyaan waxaanu isla gaarnay heshiis yar horudhaca ayaanu isla gaarnay kaasoo qodobadiisu yihiin xabad joojin ciidamada in dib loo soo raro iyo in nabad la raadiyo ayaanu qolada soke isla gaarnay degaanka soke qolyaha xaggaasna waxa weeye sidoo kale raganaka dhigayaga siyaasiin ayaa hawshaa ka waday welina waxa weeyaan ayagu idaacadaha waxbay ka sii daayeen maantana waxaanu ballansannahay oo telefoon ku ballansannahay isimada gobolka mudug ayaanu ku ballansannahay telefoon hawsha halkaasay maraysa wayna wanaagsan tahay aad bay noogu soo dhaweeyeen aad bay noo ixtiraameen runtii ku mahadnaqeenaa haddaanu nahay isimadii iyo ogaashii iyo odayaasha halkaa ka qayb galay waxa weeyaan dhankan sookee isimada joogay waxaa kamid a garaad cabdillaahi garaad sooke sulbaan saciid cusmaan garaad saladaan buraale ugaas faarax dheere iyo anigoo ah ugaas cabdillaahi ciise ma garad ugaas cabdillaahi ciise nuurow adigu waxaad kamid tahay isimada gobolada sool sanaag iyo cayn islamarkaana waxaa tahay afhayeenka isimada ugaas heshiiskan iyo xabatoojintan moqolada soke ee beesha bahar same ayaad la gaarteen sidii ciidmo usoo horeri lahaayeen xabatoojinta miya
saddexda qodob saddexdaa qodob odayaasha iyo cuqaasha ayaanu isla gaarnay dhanka soke baan ku yiri marka waxa weeyaan dhankii shishe ugaas dhankii shishe ee beesha burtile iyagu ciidankoodii iyo hawlahoodii kale xagga inay ka wateen manabadoyntoodii maxaa idina xagga aad war ka haysaan wax xiriiras ma yeelateen
xaggaas waxaanu war ka wahaynaa isimada waanu wa la hadalnay iyo waxgarad xaggaas oo ayagaa nala soo hadlay waxay noo sheegeen inay ciidamadii ay ka rareen aagagii ayay noo sheegeen hawl wanaagsanna ay dhankaa ay ka wadaan hawshiina sida ayan ayaga weli usoo gabagaboobin kabacdi waxa weeya maantada tan aanu joogno ayaan telefoon ku ballansannahay bal wixii tallaabada ay qaadeen iyo wixii kale oo tashi ahba waxa weeyaan maanta ayaanu ku ballansannahay telefoonka ma garan ogaas cabdillaahi ciise nuur faysk haddii aada xabad joojin rasmiya lakala gaaray goorma ayaa labada beelood ee colaadan dhex taalla ama walaalaha aba ee inta badan dagaalada soo noqnoqotay goorma laga yaaba in waxgaradkooda iyo cuqaashooda iyo simadana gar labada garabba waftiyada balaaran ee ka kala yimid dhammaan gobolada puntland oo dhan goormaa la is arkayaayo faceki labaad loo gudbaya ogaas
ilaa iyo hadda wax wakti waktiyeysan ma jiraan waxa weeyaan haddii colaadi dhacdo qodobadii hore ee la qaadi jiray ayaa hadda la qaaday laakiin wixii dambe waa wakti dambaa laga hadli doonaa haddii ilaahay idmo oo laga hadlay laakiin maanta arrintaas waxa weeyaan ninkaasoo qodob un baa laga hadlay marka waxa weeyaan wixii dambe waktigeedaa lala sugaya ogaas cabdullaahi ciise nuurow maalmahan wararka naga soo gaaraya qoriley waxay sheegayaan oo kale in beesha bahar same ay tiri waa in loo qabtaa muddo laba bilood ah si aanu hawshan uga soo bogono nabadeynta idina aad tiradeen toddoba cisho aan idiin qabanay waxay gudmaysay kala murankaasu
maya muran ma jirin wax murana oo sidaas oo u dhigan sidaas ma jirin beeshu sidaas way cosatay dee taasna waxa weeya waa gudaheeda xaq bayna uleeyihiin ma garan
marka arrintii meel laga meel laiska qanciyo halkaas loo ugaas lagu dhaafay miya
waxa weeyaan arrintaas waxa weeyaan sidaasay ku dhamaatay dee beeshuna waxa weeyaan danaheeda iyo hawsheeda iyo siday nabad ku gaari lahayd inay matalan ayadu isdhex marto saxan matalan ay isqanciyaan bay u baahan yihiin taasi taa weeyaan hawshuna hadde waxa weeya nabadeynta iyo way soconaysaa oo waa barbar soconaysaa ma garan ogaas cabdillaahi ciise nuuro waxaad sheegteen isimadii halkaad ku sugantihiin intiinii badnayd garaad jaamac garaad calo oo isna isinka beesha ah kasoo jeeda beesha bahar same isagu ma soo gaaray qorilay deegaanka cagaare mala filayaas inuu yimaado
maya cagaaree maaha qorili baan anaku joogay cagaaree maanu tegin waxa weeyaan garaadka isimada ayaa soo maray garaad cabdillaahi iyo odayaashiisii baa soo maray wayna isa soo afkarteen markii ay soo gudbeen ma garata annakana hintii baa garaadku uu warbixin lagu siiyey ma garata ugu dambeyntii garaad dad badan ayaa haatan kaa dhegeysanaya shabakada wararka cay dotcom colaadan labada biloodna inta badan ishaa lagu hayaa bal waxyaabaha kasoo bixi doona ama waxyaabaha aad gaartaan ee guuladii ah maxaad u diraysa ayaga furiin oo dadka ku dhegeysanaya cuntumi karaa
anigu wareysi hore aan bixiyo baan arinta kaga hadlay waxa weeyaan dadka dibadda iyo gudahaba waxaan u rajaynayaa ee arrintaasu ay taabanayso cid kastaba ha ahaatee inay kaga shaqeeyaan nabad nabadana gacan ay siiyaan ayaan usoo jeedinayaa waanan danaynayaa runtii inay qaataan arrintaas waxa weeyaan nabad iyo colaadma isku mid maaha waxa weeyaan dadkuna waa dad ehelo oo dhul wada degan oo degaan degan isu dhow waa dadaan kala maarmayn oo wax kastoo dadku yahaybe ah waxa weeyaan in maslaxadooda laga shaqeeyo oo nabadooda laga shaqeeyo ayaa dan ugu jirta colaadi dan uguma jirto runtii waxa weeyaan sidaas ayaan diba iyo dibadda ku doorinayaa in nabada gacan la siiyo maalinba meeshay joogtana horay looga sii qaado wixii colaadana in la deniyo ayaan usoo jeedinayaa ogaas cabdilaahi ciise nuur oo kamid ah ismada gobolada sool sanaag iyo cayn islamarkaana ah afyeenka guud ee ismada gobolada sool sanaag iyo cayn oo khadka teleefonka isagoo ku sugan qorilay noogu warramayay ogaas aad baad umahad